صل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم baabu jawaazi nawmiljunubi ayuu u baab yahay qofka janaabada qabay inuu seexda inay banaan tahay iyo wa istixbaabi lwuduu'i baabu istixbaabi lwuduu'i wayse in loo sunnaynahayo lahu qofkaas junubka janaabada qaba iyo wa qasli lfarji baa leedahay loo sunnaynahayo baabu istixbaabi qasli lfarji macnaha qofkii inuu farjigiisii dhaqo macnaha isagoo janaabo qaba markuu raba inuu seexdo inuu horta isjoodo markaasna uu weysaysto saa uu ku seexdo idaa araada waistaxbaab lwuduu'i baa leedahay waysadii loo sunnaynayo lahu ruuxaas baa leedahay waqaslilfarji idaa araada markuu doono qofkii janaabada qabay an ya'kula inuu wax cuno oo yashraba ama uu cabo oo yanaama uu seexdo oo yujaamicu mar kale uu hawshiisii ku noqdo intaba waxaa loo sunnaynayaa qofkii janaababa mar hadduu qabo oo uu doonayo inuu seexdo ama uu doonayo inuu wax cabo ama inuu wax cuno uu rabo ama xaaskiisi hadday rabaan labadii qof inay isku noqdaan inay markasta waxaa sunno ah mar kastaba inuu qofku isjana la yimaado weysaystana qaala alimaamu muslim raximah llahu tacaala waradia allahu canhu xadathana yaxya bnu yaxya atabimiy wamuxamed bn rumxin qaala akbarana alleyt xawa xadathana qutayba bn saciid xadathana leytan can ibni shihaabin can abi salamata bn cabdiraxman can caaishata radiallah anha ana rasula llah sala la alay slama kaana wuxuu ahaa idaa araada hadduu doono an yanaama nebigu inuu seexdo walxaal huwa junuubun isagoo janaabo qaba tawada'a nebigu waa weysaysanhayay wudu'ahu lisalaati manaa ka wudu'ihi lisalaati wey salaada weysada u weysaysan jiray oo kale ayuu weysaysan jiray macnaa waa weysadii muctaadka ahayd oo la yaqaanay weeye qabla an yanaama inta uusan seexan ayuu nebigu weysaysan jiray calayhi salaatu wasalaam qal imam mslim وxadaثna abu bakr بn abi shayba xadaثna ibn culya ismail ibn culya wey wakic waqundul can shucbata can اlxakm can ibrahim can اlأswad can caaishata qaalad waxay tihi kana rasul lah waxa salى اlahu alayh wasalam ida kana junuban hadduu yahay nebigu mid janaabo qaba faaraada uu doono an yaakula inuu wax cuno dacaam ah oo yanaama ama uu seexdo tawada'a wuu weysaysanayay wuduahu lisalaati weysadii uu salaada uweysaysan jiray oo kale ayuu weysaysan jiray qaala imaamu muslim manaa wuduahu lisalaati maxay kutusinaysaa macnaa inaysan ahayn isijo keliya iyo ama gacmo la dhaqa iyo ama weji la dhaqa iyo taas inaysan ahayn ayay kutusinaysaa qala alimaam muslim waxadathana moxamed bn muhana bn bashaarin qala xadathana moxamed bn jacfar xaw xadathana cubaydullah ibn mucaadin qaala xadathana abi qala xadathana shucbatu bale bihada lisnaadi qaala ibnu musanna wuxuu yihi fi xadiisihi isagu wuxuu yihi moxamed ibnu musanna ilaa saddex baa imaam muslim ka qaaday moxamed ibn musanna iyo ibnu bashaar iyo cubaydullah ibn mucaad fi xadiisihi can ilxakim marka uu ka warinayo samictu ibrahim baan maqlay iyo xadiisu sheekaynahaya awal sanadkii hore oo soo dhamaadayna maxaa ku jiray can ilxakim can ibrahim siiqada marka lagu qaaday labada siiqaa kala bedelan weeye وxadaثnي محamed بن abi bkr almqdmiy وزhayr بn xrbi qala xadaثna yaحya whwa ibn سacيidi can cubayd الlahi xaw xadaثna abu bakr بn abi shayba ibn numayrin wlfd lahma labadaa she qaala ibn numayr xadaثna abi qala abu bakrin wuxuu xadaثna abu usama qaala waxay yidhaahdeen abkaas iyo abu usama xadaثna cubayd الlahi halkaas sanadka iskugu imanaya can naafic can ibn cmar ana cmar sayid cmar qaala wuxuu ya rasuul lahi ayarqudu ma seexanaya axaduna walxaal huwa junubun uu yahay isagoo janaabo qaba ma seexanaya qaala nebigu nacam buu yihi idaa tawada'a laakin waa marka uu weysaysto ayuu seexanhaya ayarqudu manaa ayanaama wey marka raqaadka asaga waa un sida noomkao kale hameen iyo maalin labadaba waa loo isticmaalaa qolaa waxay leeyihiin waa noomu leilka weeye laakin farqi markaa lahaa culammadu waxaa itifaaq lagu yahay qofku hadduu janaabo qaba ama hameen ha noqdo ama maalin ha noqotee hadduu doonayo inuu seexdo inay sunno tahay weysadii markaas ay sunno tahay weye midda kale inaysa hameen keliya khaas ku ahayn dee aayadda qur'aankaadaba ilaahay wuxuu ku yiri wataxsabahum ayqaadan quudan wanuqalibahum daat alyamiin dadka asxaabulkafiga markii laga warramayay inay soo jeedaan baad umalaynaysaa waana hurdaan haddii hameen keliya ma hurdina hameen iyo maalinba way hurdeen qaala nacam buu yihi nebigu waa seexanayaa idaa tawada'a markuu weysaysto xadathana moxamed ibn rafic xadathana cabdirazaq can ibni jurayjin akhbari naafic an can ibni cumar ana cumar ibni cumar istaftaa wuu ka jawaab dalba annabiya sala allahu alayhi wasalam faqaala wuxuu yihi waatan istiftihiiyo iyo jawaab dalabkiiyo hal yanaamu ma seexanaya axaduna walxaal way junub inuu yahay qaala nebigu wuxuu yihi nacam liyatawada ha weysaysta buyu uma liyanaam ha iska seexdo xataa yaktasila ilaa uu mayrto idaa shaa marka uu doono ilaa marka uu doono iska mayrto marka hore inta weysaysto ha iska seexdo waxadathana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calaa malikin baa ku akriyay imaam malik can cabdillahi bni dinaar ba xaggiisa u akriya can ibni cumar qaala wuxuu yihi dakara cumar bn khadaab rasuulilahi wuxuu u sheegay anahu tusiibu janaabatun janaaba inay asiibaysa min alleyl hameenka xaggiisa baa leedahay min bacdi lleyl faqaala lahu rasuullahi ba wuxuu yihi tawadactay weysaysa buu yihi nabigu alayhi salatu asalaam waqsil dhaq baa leedahay dakaraka dakarkaaga dhaq macnaa farjigaaga dhaq wey uma nam baa leedahay iska seexa weye marka asagana hadda maartay axaadiistii hore maxay caddaynaysay weyso xadiidkan o dhan muxuu ku daray weysadii iyo istinjadii qofku inuu farjigiisa dhaqahayo labada qof mid kastoo kamidaba inuu maaratay farjigiisi dhaqahayo markaa kabacdiina uu maaratay weysaysanhayo iska seexanahayo marka laakiin halkan wowda awalba markii xagga naxwaha la joogay tartiib ma aysan keeni jirin mutlaqljamac bay faaiinta wey marka gaslu dakarka iyo weysada waxaa horeysa gaslu dakarkaa horeysa baa leedahay qofku farjigiisa udhaqayaa horeysa kabacdina uu weysaysanahayo tawada weysaysa buu yihi wasil dakarka uma nam baa leedahay nabigu seexabu calayhi salaatu wasalaam marka axaadiistan o dhan waxay noo cadaynaysaa qofku inuu asagoo janaabo qabo waxna cuni karo wax cabi karo seexo karo hadduu rabo mar labaad marta xaaskiisa iyo asagoo isku noqon karaan qabla alikhtisaal weliba intuusan qofkii mayran intaas oo dhanna waa mujmac culummadu ay ku kulansan tahay sidoo kale qofka janaabada qaba dhididkiisa iyo bedankiisa iyo kulli waa daahir laakiin u waxaa sunno ah markuu ashyaadan qabanayo hurdo kala raba iyo markuu rabo inuu wax cuno iyo markuu doonayo inuu wax cabo iyo inuu maaratay farjigiisiina u dhaqo waysadana uu la yimaado marka in badan culummadu waxay leeyihiin hadduu isagoo waysadaas iyo qaslu farjigaas iyo la imaan uu doono inuu iska seexdo wixii hadda xaraam ma noqonayaan laakiin waa karaahiyo bay noqonaysaa keliya ama uu damco inuu wax cuno karaahiya buu ku dhacaya kulli marka culummada saasay jumhuurtoodu ma ahayaan ibnu ibnu xabiib oo maalikiyada kamid ah aya iyo daawud daahiri labadaasa waxay leeyihiin waysadan waaba waajibba bay ku tagahay iyaku saasay leeyihiin marka waysada la sheegayana waa midda hadda lasoo sheegayo wudu'ahu lisalaati oo kale wey waa midkaa wayse kaamil ah wey ama xadiidkii cabdullahi ibnu cabaaso casharkii soo hormaray noogu horreeyey oo nebigu wejigayo gacmaha inuu dhaqay middaas ma ahayn janaabo ma ahayn taksiifu noom buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wejiga uu iskaga dhaqaya biyaha iskaga mariya ma ahane maka uusan ku saabsanayn janaabo iyo baabkan asaga kuma usan saabsanayn qaala alimaam muslim xadathana qutayba bnu saciidin xadathana laytu can mucaawat bn sar can cabdillahi bn abi qaysa qaala wuxuu saaltu caaishata baan weydiiyey can witri rasuulillahi sala allahu alayhi wasalama nebiga witrigiisi baa leedahay salaada sidoo u witri jiray fadakara alxadiisa xadiidkii buu sheegay cabdullahi bnu qays oo uu caaisho ka warinayay qultu waxaan idhi buu yihi marka markii witrigii loo sheegay kayfa kaana yasnacu see buu nebigu sancay jiray fi ljanaabati markii janaaba ay ku dhacdo akaana yaktasilu ma mayro jiray qabla an yanaama intuusan seexan miyuu nebigu mayro jiray calayhi salaatu wasalaam am yanaamu ma iska seexa jiray qabla an yaktasila isagoo mayran qaalad caaishatu waxay tihi marka kullu dalika intaa dhammaanteed qad kaana wuxuu ahaa yafcalu mid fala intaba wuu fali jiray mararka qaarkood nebigu intuusan seexan ayuu janaabadii ka mayro jiray mararka qaarkoodna inta wayse iyo wax la yimaado ayuu nebigu calayhi salatu salaam iska seexa jirayo hadhowta markuu soo kaca uu mayro jiray qaalada waxay tiri kullu dalika intaa dhammaanteed qad kaana nebigu waxaa yafcalu mid fala ruba maktasala inuu mayrtaa la arkay fa naama uu mayrto bacdu alaxyaan inta mayrto buu na seexanayay wa rubama tawada mararka qaarkoodna waa weysasay fanaama markaasuu iska seexanaya wey qultu waxaan idhi buu yidhi ninkii la dihi jiray cabdullahi ibnu abi qays alxamdu lilah ilaahay baa mahad iska leh aladi ilaahaaso jacala yeelay fi lamri amarkii sacatan ka yeelay baa lehe wusci ilaaha ka dhigay ayaa mahad iska leh oo macnaa nagu waajibin in marka ugu horeysa la mayrto qofka uu maaratay janaabadii ku dhacdo marka ugu horeysaba uu mayrto ama aan nagu waajibin gadaal in laga mayrto وxdثnي زهyr بن حرب xdثna cبدالرحمن iبن مهدي xw xdثnي hاrون بن سعيد alي بن وهب جميعا iبن وهبi iyo cبدالرحمن iبn مهدي can معاwiyة بn صالح bay ka qaadeen بhada isناadi mlh ml xadيث oo kale ayay sheegeen xadikiisi oo kale marka hadda waxay axaadiitaan marka ay cadaynahayaan in lala imaanahayo qofkii qaslulfarjina uu la imaanahayo waysena uu la imaanahayo xadiis kaloo marka waxaa jiray abi daawuudka iyo ay wariyeen ayaa jiray iyo tirmidiga iyo kaana ana nabiya kaana yanaamu wahuwa junubun walaa yamusa maan nebigu isagoo mararka qaarkood janaabo qaba buu seexa jiray walaa yamusa maan wax biyaana ma taabanayo xadiidkaas marka sida abi daawuud kuba cadaynahayo sheekh yaziid binu haarun la yidhahdo oo abu isxaaq isubaci la yidhaahdo ayaa wariyey xadiidkaas marka wuxuu leeyahay wahima abu isxaaq buu leyahy fi hada wuu ku wahmiyey buu ley waya musmaan lafdiga noocaasa oo inuusan biyo taaba jirin waa ku wahmiyey buu leyahy sidoo kale imaam tirmidi markuu ka hadlaya wuxuu yihi yarawna ana hada kaladu min abi isxaaq lafdigan walaa yamusu maanta in kalad ka dhacay ay tahay abu isxaaq subeyc uu ka dhacay ayay raggii muxadidiinta u arkayaan buu yihi saa darteed xaafid lbayhaqi wuxuu yihi dacana alxufaadu fi hadi lafati fabana bima dakarnaha ducfa alxadiisi bui xufaadu way dacniyeen bui lafdigan walaa yamusu maan ilaa nebiga caleyhi salaatu wasalaam sida caadadiisii iyo lagu yaqaanay waxa weeye ama wuu siisa jiray oo saasuu ku seexan jiray ama waa umeyro jiray marka isagoo biyo taaban inuu iska seexdo saas caadadiisu mudarid kuma ahayn marka bacdi baa waxay leeyihiin haddii xataa la nabadgeliyo oo lafdigan walaa yamusu maan saas inay saxiix ku tahay haddii la nabadgeliyo bay leeyihiin laba jawaab bay yeelan karaan sida abubakr albayhaqi iyo abucabaas israaj ay ku jawaabeen waxaa la dhihi karaa walaa yamusu maanta maan lilqusli waa la dhihi karaa biyo qubays buusan taaban biyihii waysada ma aha waxa la anfinahayo taasi waa jawaab jawaabta kaleo uu leeyahay imaam nawowi waa kasii wanaagsan taha waxa weeye in uusan biyo dhanba taabanayn oo bacdul axyaan muxuuna saa u sameeyey libayaani jawaaz marka inuu caddeeyo inay banaan tahay oo qofka macnaa waa waysadana aysan wujuub ku ahayn jawaabtaasna waa la dhihi karaa hadda waxaa kaloo isla jira ba layihi xadiis kaloo asna abi daawuudku warinahayey ayaa jira ba layihi xadiidkaasu marka wuxuu caddaynahayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam hameyn habeynada kamid a xaasaskiisao dhan inuu soo maray bikuslin waaxidin hal mar ah kulli mid kastana waa u tegay hal mar buuna mayrta hadda kan waxaa leey axaadiistaas hadda ka hor axaadiistan hadda halkan ku taalla ka hor imaamahayo waxaa dhici karta markuu mid u tagaba markuu u tagahayaba inuu waysadii la imaanahayay markuu midii kale u tagahayo inuu misna waysadii la imaanayay haba waysadii maratay labadii un dhexdoodaba uu la imaanahayo wayse uu la imaanahayay ama waxaaba la dhihi karaaba waa bayaanuljawaaz tarkulwudu'aasu waa bayaanuljawaaz wey maxaa yeele xataa mararka qaarkood sidoo kale inuu hameyn hameynada kamid a saasoo kale haweenkiisoo dhan nebigu dawaafay ayay axaadiisu cadaynhayaan oo u tagahaya markaasa riwaaya kaloo abi daawuudka uu wariyey mid kasta markuu taga u tagana waa mayranaya ba leyi markaasaa nabiga calayhi salatu salaam markii la weydiiyey ya rasuullahi alaa tajcalhu quslan waaxida mal hal mara maxaa iskaga mayro weydo dhibkan ku weyn markaasuu nebigu wuxu yihi alayhi salaatu wasalaam hada azka wa adyab wa adhar buu nebigu ugu jawaabay dadkii kaasaa wuxuu yihi tanaa dahaaro iyo nadaafad badan oo wanaagsan buu yihi marka labadan xadiis iska hor imaan mayso oo marna hal qubays uu ka dhigay marna uu mid kasta qubays ula imaanahayay maxaa yeelay midba wakti buu ahaa baa laleeyahay oo isma mucaarad maamaya sidoo kale hadda waxaa la yidhi nabiga calayhi salaatu salaam qofka waxaa su-aal meesha imaanaysa hadduu dhowr xaas uu leeyahay oo kale see lagu ogolaanahayaa inuu hadduu midaan la baryi lahaa kuwaas kale inuu caawa u wareego see baa loogu ogolaanaya waxaa la dhihi karaa horta qowl laba qowl baa aimadu leeyihiin madhabka shaaficiyadana waa laba qowl madaahibta kalena aduu labadaas qowl baa qol qowl ku tegaysaa nebiga calayhi salaatu salaam marka hore waxaa laisku khilaafsan yahay qismigu sidanadoo kale ma waajib buu ku yahay oo sida hadda qofkii dhowr xaas oo kale qismigu waa waajib buu ku yahay inuu uqaybiyo tan hadduu hameen la baryo taasna hameen la baryo taa hadduu laba la baryo tana laba la baryo saa uu qismigaa iyo dowrkaa uu ku wado waa waajib nebiga marka ma wujuub buu ku ahaa mase kuma ahan bacdi badan culummada waxay leeyiin wax wujuub ku ahaa lama arko oo aayadda qur-aanka markii turjiib man tashaau mimna watu-i ilayka iyo halkaasayba maaragtay qolaa tafsiir halkaas ay la aadahayaan oo qismigii inay aayaddu tahay ayay la aadahayaan haddii layahay marka asaga qismi waajib kuma ahayn wax ictiraadaba meesha marka ma imaan karto hadduusan qeybba waajib ku ahayn hadduu rabo miduu rabana ha u tago miduu rabana ha la seexdo laakiin saasoo ay tahay qolada le laftiisa qismi leh culummada leh nebiga qisma waajib kuma ahayn oo inuu wax u qaybiyo inuu qismi nebigu la imaan jira ma diidanaa maxaa yeelay waa tashriic bay leeyihin ummadiisa uu u jidaynayay sida aadaabta iyo shareecada ay tahay uu barahaya nebigu calayhi salaatu wasalaam oo dowr bay lahaayeen waa kee nebigu markuu xanuunsaday uu lahaa n ana qadan berri halkee baan ahay buu lahaa markuu xoogaa xanuunku haba kusoo adkaanahayay isagoo jecel in gurigii caaisho nebiga calayhi salaatu wasalaam la geeyo markii dambe umahaatulmuminiinkii markay arkeen intii kaleo dhan idan bay siiyeen guriga caaisha ha la geeya la nebigu intuu xanuunsan yahay waa kii marka caaisho dhabteedaba uu nebigu nafta uga baxday calayhi salaatu wasalaam marka qolada le qismigu waajib kuma ahayn haddii la aado ictiraafkan maba imaan karaa maxaa yeele wax waajib ku ahaa lama arko haddii la yidhaahdo marka laakiin qolada kale oo le qismiga nebiga waajib ku ahaa waxaa la leeyahay midii saaxiibu noomaha ahayd oo qismiga markaa iska laheyd baan raaldi ku aheyd saa darteed buu nebigu saa u sameeyey halkaas baab buu aniga ii dhigay baabu idaa ataa ahla uma araada an yacuuda hadduu ehelkiisi utago misna u doono inuu ku noqdo marka baabkan tarjumadii horu ku jira ilaa tarjumadii hore maxaa ku jirtay idaa araada an yaakula aw yashraba aw yanaama aw yujaamica xoogaa ninkan muxaqiqa waxaad moodaa inuusan maaragtay nusqooyin maaqan meel uu ka helay ayuuba cuskanahayaayo waxaan mutuunta badan iyo markaad fiiriso dabcadaha badan abwaab aan mid qalada la arag ayuu hadba meel keenayaayo marka uu kitaabkii meelo badan ku siyaadiyey uu leeyahay haba meel baan wax un ku arka uu leeyahay makhduud iyo wax noocaas uu kasoo naqlinahayo shaw kuwa wax kasoo naqlinaya maaqan waxbaa si ridi uga ahaa maxaa yal hadii hadda baabkan loo baabayso tarjumadii horaan weli axaadiisteedii dhammaan weeye marka axaadiistan hadda soo socoto tarjumada hore oyu jaamicadii wey hadda midaana waa isla sidii hadii laya baaba idaa ataa ahlo eelkiisa markuu u tago uma araada uu doono an yacuuda mar labaad inuu ku noqdo waxa uu samay lahaa marka meelaha noocaas oo kalea marmarada haddaan waa iskaga boodaynaa waxba macnaa ma laha waxadathana abubakrin abi shayba xadathana xafsun bin kiyaas xaw xadathana abu quraybin xadathana ibn abi zaida xaw xadathani cmr naaqid wibn numayrin qaala xadathana marwan bn mucaawiya alfazariy kulhm can caasimin can abi lmutawakil can abi saciid lkudriy qaala wuxuu qaala rasul sal alay slam idaa ataa axadukum axadkiin hadduu u taga ahlow ahelkiisii isagii xaaskiisii hadday isku tagaan uma araada uu doonayo an yacuuda mar labaad inuu ku noqdo falyatawada buyu nabigu calayhi salaatu wasalaam labadaas mara dhexdooda ha weysayso zaada abubakrin wuxuu ziyaadiyey fi xadiiihim falyatawada baynahumaa ha weysayso labada maro oo wiqaac u dhacahayo wuduu'an baa leeyahay dhexdooda weyse ha ziyaadiya wey wuxuuna yidhi abubakar isagu riwaayadiisi uma araada uu doonayo an yucaawida inuu ku noqdo uma araada an yacuuda ragga kale ay yidhahdeen yucaawida bi inuu ku noqdo وحدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراري حدثنا مسكين يعني ابن بكير الحذاء عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس أن النبي كان يطوف على نسائها وينكس ودواف جرى بغسل واحد وحديثك هذا شيقيني markii dhowey hal qubays hadda dawaafku waa nakii sooma in badan waxyaalaha xoogaa lafdiga in afka lagu dhifto laga xishoonahayo alfaad waxay ka cabiri jireen sarbeeba iyo ayaa nebigii calayhi salaatu wasalaam dadka ay kheertaba ay ka cabiri jireen marka dawaafku macnaa waxa weye xaasaskiisao dhan buu nebigu u tegayaa hameenkaa isku maraya wey hal mar buuna mayranayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam tanu hadda waysadii marka ma anfirayso waa midaan soo sheegaynayo waxaa laga yaabaa ma inuu waysadii dhex gelinayo hadda waysadii lama anfin laakin keliya waxay un cadaynaysaa hal qubays inuu la imaanaya haddii la yaha wayse ma jirinna waxaa la dhihi karaa waa bayaanuljawaaz inaysan waysadu aysan wujuub ahayn ayaa la cadaynhayay oo in laga tago mararka qaarkood ay banaan tahay marka waysadan maxay faa'iideynaysaa bay qolo leeyihiin qola xigmadeedu waxa weeye bay leeyihiin waa takfiif ulxadad qofka xadadkii bay ka fududaynaysaa weyi isagoo abu cabdullahi almazari wuxuu leeyahay waa un labada dahaara midkood inuu ku baryo si hadduu u dhinto isagoo dahaaro qaba u dhinto labada dahaaro midkoodu hadduusan wayse qubayskii la imaan karin isagoo wayse qaba uu saas baa ku seexdo qolo kale waxay leeyihiin markii waysadaas iyo uu la yimaado si ay nashaado ugu geliso inuu waysadii la yimaado xagga laakiin halkan waxaa kala bedelan isagu qoladan maalikiyadaha waxay leeyihiin sida maazari iyo xaaidaduna waa lamid bay leyihin gabadhu markay xaydka qabto iyo kale markay seexanayso waa weysaysanaysaa bay leeyihiin laakiin madhabka shaaficiyada ayada xaaidada iyo nufasada iyo mutafaq baa lagu yahay wayse inaysan sunno u ahayn wey maxaa yeelay wax tacsiira kuma samay karo waysadu qofkan kale oo janaabada qabay waysadu tacsiir way ku samayn kartaa cala alaqal acdaalaas uu dhaqay ayay xadidka ka kor yeelaysaa laakiin xaaidada iyo wax xadadkooda kor noqonhaya ma ahan maxaa yeele markaasaabaa dhiiggii socdaa weyi marka qof baharo qaada kara ma ahan weyi marka iyaku qolada shaaficiyadahu waxba ma ma u samaynaysay leeyihiinoo iyaka xaaidada iyo nufasada iyo sunna uma ahan bay leeyihiin laakiin maalikiyada xoogaa waxay leeyihiin janaabadii baa looga qiyaas qaadanhayayo iyakuna waa saas kol ma imaanayo laakiin waxay shaaficiyadu leeyihiin laftoodu gabadhii xaydka qabta markii xaydkeedii uu go-o saarad kal junubi bay leeyihin hadday markaa rabta inay seexato iyadoo weli mayrashadii aan mayran hadday rabto inay iska seexato sidii oo kale istijadii iyo waxay la imaanaysaa iyo waysadii bay la imaanaysaa ilaa maxaa yeele markaas wuu go-ay oo qofkii way daharo qaadan kartaa waxay kaloo marka axaadiistan na tusinaysaa janaabada qubayska qofka uu ka mayranahayo inaysan degdeg aysan ahayn waxay un degdeg ku noqon kartaa cinda tadiiqi lwaqti markii qofkii waktigii ciriiri ka noqdo haddii qofkii saaka oo kale janaabadii ay ku dhacday qubays wuu ku waajibahayaa qubayskaba saddexa la iskugu khilaafsanaado waxaa waajibinaya qola waxay leeyihiin ma janaabada lafteedaa waajibinaysa mase qiyaamka salaada markuu raba inuu salaad la yimaadaa waajibinaysa mase labadoodaba salaada uu rabo inuu la yimaado iyo janaabadii labadood ma waajibinaya mid kastaba un hala yidhaahdo laakiin ama ha la yidhahdo janaabadaa waajibinaysa ha la yidhaahdo ama labada waa waajibinaya mid kastaba ha la yidhahdo wujuubkiisu waa wujuub muwasaca wey marka uu rabo qofkii salaadii uu hadday ciriiri ku noqoto markaasuu mudayiq ku noqonaya salaadii baa waxaa ka hartay wakti yar oo dahaarada iyo wax yar un usuubata intuu dahaaro qaadanaya intuu tukanaya keliya usuubata markaas wujuubkii mudayiq buu kugu noqonaya ma dib dhigi kartid laakiin inta kale arti dib waa usii dhigan kartaa sidoo kale waxay isku khilaafsayen waysada waxa waajibinahaya maxadadka marka qofka uu ku qumaa mase salaada uu istaagayaa waajibinaysa mase salaada uu istaagi raba iyo xadadku labadaba waysadii way ku waajibinayaan sidoo kale markii qofka dhiiggu uu ku dhaco kala dumarka ahu ma dhiigga horeo soo baxayuu ku waajibahaya qubayskii mase inqidaaca waajibinaya waa khilaaf hadda aan sii dhib badnayn mid kastaba ha la yidhaahdo ama dhiigga laftiisaa waajibiye ha la yidhaahdo ama markuu go-aa waajibinaysa hala yidhaahdo laakin maxaa itifaaq lagu yahay markuu go-o kabacdi inuu qofka qubayskii la imaanayo ee ka hor usan la imaan karin daharba ka ansaxay baabu wujuubi lqusli qubayskii baa lahay waajibitaankiisa ayuu u baab yahay calalmar'ati haweenaydii uu ku waajibahayo bikhuruuji lmaniyi minhaa manida ka soo baxda sababteed bisababi khuruuji lmaniy manida soo bixitaankeedii minhaa iyadoo xaggeeda uu ka soo baxo oo ku waajibahayo hadda khuruuj baa lagu xiray haddii qofku uusan waxba soo bixin marka khuruujka waxay horta culummadu yidhaahdaan qofka ragga ah iyo qofka dumarka oo gabadha ah oo bikrada ah labadaba khuruujka waxaa noqonaysa khaarijka wixii inay usoo baxaan oo la arko banaanka hore usoo baxo laakiin qofka sayibada ah ayada waxaa noqonaysa hadduu usoo dego meel markii la isjoonayo in la dhaqaa ay waajib ahayd oo daahirkaasa uu usoo dego intii daahiraysa hadduu usoo dego yuusan banaankaba usoo bixin hadduu raba iyadoo qubayskii uu ku waajibahaya khuruujkeedu saasuu noqonaya baabu wujubi lqusli buu baabiya cala lmarati bikhuruuji lmaniyi bisababi khuruuji lmaniy manida soo bixitaankeeda minaa u kasoo baxay khuruujka maxaa ku baxday qofkii in wax ka imaanayaan inuu dareemo laakiin weli wax banaanka usoo baxay lama arko calaamaadkii lagu yaqaanay iyo buu dareemay mathalan ama tadafuq ha noqotoba leehay ama haddii alla ku royhay markii qofka waxa ka yimaadaan oo kale calaamaadka lagu yaqaano waxa weye futuur qofku kabacdi uu noogahayo iyo waxyaala noocaasa calaamaadkii lagu yaqaana manida ayuu isku arkay wax soo baxayna lama arko wax ku waajibahaya lama arko ilaa wax ay banaanka yimaadaan wa kan imaam nawowi hoos kale uma ina madhabana anahu yajibu lquslu buu yiri bikhuruuji lmaniyi sawaءn kana bishahwatin ahaya iyo wadafqin am binatrin shahwada manidii kusoo baxdaya am fi noomi ku timida am fi lyaqda isagoo soo jeeda wa sawaءn xasa bikhuruuji ama dareenya marka uu soo baxya am la wa sawaءn kharaja min alcaqaa min almajnuun uma ina almuraada bikhuruuji lmaniy an yakruja ila daahiri bu ama ma lam yakruj falaa yajibu lquslu wadalika bian yara naa'ibu anahu yujaamicu wa anahu qad anzala uma yastayqadu falaa yara shayan waxbaba waa arkay isagoo hurdahayo isagoo wax uun isticmaalayo ee waxba uun maaratay ku qarway markuu soo toosayna wax ka yimidba ma uusan arag falaa qusla caleyhi biijmaaci lmuslimiin buyi wakadaa low idaraba badanuhu jirkiisi baa dhadhaqaaqay limabaadi khuruujiilmaniy sidii markii manidu kasoo baxaysoo kale balehay uu u dhadhaqaaqi jiray falam yakruj waxna sooma bixin wakada low nazala almaniyu ilaa asli dakari waxaasoo dhan waxba ku waajibi mahayaan buyi وxdثني زهير بن xسن xdثna cمر بن yuنس الxنفي xdثna ckrمة بن cmاr qal wuxuu yihi qala اسحاq بن abi dلحة wuxuu yihi xadثnي aنس بن malik baa ii sheekay bi اسحاaq بن abi dلحة awowgii ba hadda loo nisbaynaya ogow xadثnي aنس بن malik oo adeerkiisa wey baa ii sheekay bi qaala wuxu jaad umu sulaym baa timid buyi wahiya umu sulaymna jadة isxaaq isxaaq ayadii wey hadda isxaaq awowgii baa loo nisbaynayaa ma ahana haddii la yidhaahdo abidalxaa dhalay umu sulaym waa gabadhii xaaska abidalxa aheed weeye oo anas bin malik iyo hooyood weeye wiil uu dhalay seeba marka ayeeyo ugu noqon kartaa macnaha waxa weeye in badan carabtii way iska badnaayeen ruwaadda waa arkaysaa qaar fara badan imaam zuhri iyaa kamid a qaar waxaa arkaysaa awowgii saddexaad oo kale loo nisbaynahayo ayaa arkaysaa awowgii saddexaad qaar awowgii labaad loo nisbaynahayo qaar waxaa arkaysaa awowgii koobaad loo nisbaynahayo qaar ba marka hadda waxa weye isxaaq ibnu abi dalxa waa isxaaq ibnu cabdillahi ibnu abi dalxa weeye cabdullahi ibnu abi dalxa ayaa maaragtay dhalay weye marka saasay umu sulaim waxay ugu noqonaysaa ayeeyo ugu noqonaysaa weye umu sulaim waana anas ibnu malik hooyadiio markii aabihiis oo maaliga uu ka geeriyooday kabacdii baa waxaa guursaday abi dalxa ayaa guursaday marka iyada kunyadeeda laisku waafaqsan yahay dadka dumarka ee asxaabta dadka ugu fadliga badan oo ugu mashhuursan ayayna aheed oo qof aad maaragtay u wanaagsanna way aheyd ma nebiguna waa jeclaa iyada iyo ninkeeda marar badan waxaa axaadiista noogu imaan doonta nebigoo gurigeeda inta taga ku qayluulsanahaya iyo marar badan soo ziyaaranaya nebigu caleyhi salatu salaam magaceeda qola sahla la yihahdaa bay gabadhaas leeyihin qolana mulayka la yihahdaa qola magacyaal kaloo badan bay sheegayaan wahiya jaddatu isxaaq weya baa leeyahay isxaaq baa leeyahay ayaydiis weya baa leeyahay marka wiilal dhowr a bay u dhashay baa leeyahay abi dalxa mid kamida waxaa ahaa cabdullahi cabdullahina wuxuu dhalay isxaaq buu dhalay ilaa rasuulillaahi bay u timi umuslem faqaalat waxay tihi lahu nebiga waxay u tihi walxaal caaishatu caaishana cindahu nebiga agtiisa ay ku sugan tahay yaa rasuulallahi ow almar'atu haweenaydii taraa arkaysa bay tihi maa filmanaami hurdadii fa taraa arkaysa min nafsihaa maa yara rajulu ninku wuxuu arka min nafsi balahay maa tasnacu maxay sancaynaysaa faqaalat caaishatu waxay tihi ya umuslem fadaxti waad fadeexaysa annisaa taribad yamiinuka gacantaadu ha faqiibtee haweenkii waa fadeexaysay tin faqaala licaaishata nabigu wuxuu u yihi bal anti adiga buu yihi fataribad yamiinuka gacantaadu ha caro dhacdo nacam bu waa runteed faltaktasil ha mayrato yaa umu sulaim idaa ra'ad hadday aragto dhali dhaki midkaagaas waxaa ninku arki jiray hadday aragto ha mayrato bu laba jeer baa waxaa la soo celiyaya maa yara rajulu fi lmanaam markii dambena waxaa layihi fatara min nafsiha maa yara rajula min nafsi maxay kala yihiin macnaha waxa weeye almaratu taraa arkaysa maa yara rajulu fi lmanaami sidii raggi u qarwi jiray oo kale oo ama xaaskiisa ha noqoto ama mid kale asagoo isticmaalaya ha ku qarwe ayay qofkii dumarka u qarweysaa fatara way arkaysaa min nafsiha nafsadeeda maa yara rajulu min nafsi nafsadiisa wuxuu ka arko oo tan dambe maxay tahay dee waxaa qaalib ah in badan raggu markii saasoo kale qarawgaas ku dhaco in manidii ka soo baxdo oo manidii uu arko oo dharkiisi iyo jirkiisi wixiisi ku taalla marka qofkii dumarkaana sidii oo kale arkaysaa markii qarowday bay hadhowta waxay arkaysaa wixii ninku arki jiray oo manidii oo soo baxday faqaala caaishatu baa waxay tihi yaa umu sulaim fadaxti nisaa haweenkii waa fadeexay macnaha waxa weeye amar laga xishooda in la sifeeyo oo arrintiisu ahay in la qariyo sir noo qarsoon ayaa macnaha kashiftay bay leedahay maxaa yeelay manidu inay xag ka soo baxdo dumarka baa leeyahay qofka manidu ay kasoo baxayso waxay un kutusinaysaa baa laleeyahay inay shahwadiisu markaas ay badan tahay oo raggii iyo wixii lamida ay danaynayso marka waana fadeexaysay bay leedahay taasu hawl la ogsoonaa maaha wax noo qarsoonaa fadaxtinisa tiribad yamiinukabay gacantaadu ha caro dhacday manaa gacantaadu ha caro dhacday manaa waxa wey iftaqarad ha as maarata ha faqiirtee kelmadan waa kelmad luqada markii la aada awal habaar aheyd laakiin waa kelmad markii dambe carabtu isticmaalkeedii bay ka caado yeesheen xaqiiqada macnaheedana ulama jeedaan qofku xoogaa mar wuxuu inkiro markuu arka iyo qof markuu wax ka sajrinahayo iyo markuu xoogaa canaananahayo iyo markuu maarata wixii la yaaba iyo baa kelmadaas la adeegsadaa ee ma ahan habaar caadiya in loola jeedo marka ma ahan kelmad loola jeeda hadda sideedi xaqiiqadeedii ma ahan baa leedahay ilaa waxaa axaadiista noogu imaan doontaa marar badan nebigu calayhi salaatu wasalaam xataa adeegsanahaya ayaa noogu imaan doonta weye habaarna ulama jeedo tanaaba hadda kamid aho bal anta fataribad yamiinuka uu nebigu leeyahay habaar ulama jeedo gabadhan uu habaarahayo waa kii xadiiska kalena ahaa tunkaxu lmar'atu liarbacin lijamaaliha wa maaliha lixasabiha walidiiniha fard fadfar bidaati diini tarbiyat yamiinuka waa kii uu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam bal anta adigii buu yiri fataribet yamiinu gacantaada xarada nacan buu yiri waa sax buu yiri waxa ay sheegayso waa saxoo dumarkana way ka yimaadaan faltaktasil ha mayrato markay waxaas aragto yaa umuslaim bale idaa ra-ad hadday aragto dhaki midkaagaas hadday aragto macnaa mani ka soo baxday hadday aragto ha mayrato laakiin wax soo baxay haddaan la arag amay ilaa waxaa lagu qayday idaa ra-a dhaki ishaaradu tii dambe oo maa yara rajulin min nafsihi bay ku noqonaysaa kaas hadday aragto oo manidiyo soo baxday aragto ha mayrata biyu nabigu caleyhi salaatu wasalaam xadathana cabas bn lwalid xadathana yaziid bn zurayr xadathana saciid can qatada ana anas bn malik xadathahum ana umu sulaim xadatha way u sheekaysay anaha ilaahay inay weydiisay can ilmar'ati ay ka weydiisay baa leedahay taraa arkaysa fi manaamiha ma yara rajulu ninku wuxuu arko ba iyana arkaysaayo waa ixtilaam bay arkaysaa faqaala rasullahi wuxuu yihi nabigu sala allahu alayh wasalam idaa ra'at hadday aragto daaki daliki midkaagaas almar'atu haweenayda hadday aragto faltaqtasilha mayrato dalika ishaaradu maxay ku dhacaysaa haddii wixii manida ahaa ay aragto weeyi faltaqtasilha mayrato faqaalat umu sulaym baa waxay tihi wastaxyaytu ha culama la wax yar bu go-ay cafwan waa lay maqlaya soo maahan waa la maqlay ma so maaha culamada haya xadathana cabas bn walid xadathana yazid bn zurayr xadathana saciid can qatada ana anas bn malik xadathahum ana umu sulaym xadathad anaha sa'ala nabiy lahi weydiisay can ilmar'ati tara arkaysa fi manaamiha ma yara rajulu ninku wuxuu arkay faqaala rasulah wuxu idaa ra'a daliki midkaas hadday aragto almar'atu haweenaydii oo manidii faltaktasil faqaalat umu sulaym baa waxay tiri wastaxyaytu min dalika arrintaa waan ka xishooday marka umu sulaim waaba weydiinaysa seebay uga xishootay waxay leeyihiin culummadu sida hadda hoos imaam nawowi uu ka qabanay hakada huwa fi lusul wadakara xaafid abu cali alkasani anahu hakada fi aktari nusuq wa anahu hayar fi bacdi nusuq inuu dooriyo fajacala faqaalat umu salamata waa umu salama marka walmaxfuudu min duruqin shataa umu salamata wey qaala alqaadiciyaad wahada huwa sawaab wey لأن السائلة هي أم سليم wey والرادة عليها mida hadal ku radinaysa أم سلمة wey في hada الحadيث وعائشة بنasل xadيث المتqدم bay ahayd marka فقاad أم سليم meeshaan meesha أم سلمة ahayd bay umu سليم ka dhigeen فقاad waxay tiri أم سلمة wey umu سلمة waxay tiri واstaxyaytu min dalika arrintaa waan ka xishooda weliba dee riwaayada bukhaariga waxay cadaynaysaa marki marba wejigii baan mar daboolay ti xoogaa arrinta dee dumarka khaaska u aheedo sirtooda aheedoo la kashifo iyo wixii baa xoogaa aad ula xumaaday umusalamo marka weeyi marka wejigii baan mara saartay tiri marna xataa waxay caddaynaysaa inay xataa dhoolla caddaysay iyadoo aad ugu inkirsan maaragtay hadalka ay weydiisay oo muslim ay nabiga weydiisay calayhi salaatu wasalaam wasaxyaytu waa xishooday tiri midalika arrintaa faqaalad waxay tiri wahal yakunu hada nabiy wahal yakunu qaalad marka waxay tiri waa umu salamadii marka wahal yakunu hada arrintan ma ahaataa oo qofka dumarka mamani bay leedahay faqaala nabiyullahi wuxuu yihi nacam buu yihi way leedahay fa min ayna yakunu shabahu shabahu halkeebuu ka ahaanahayaa buu yihi haddaysan mani lahayn cunuga ay dhasan muxuu hooyadii u shabahaya macnaha waxa weeye xadiidku fa min ayna yakunu shabahu ilmahu waxaa laga abuuray ninka manidiisii iyo qofka dumarkaa manidiisii wey labadooda haba sida xadiidka dambe noo keeni doono midka xoog badan baana ilmuhu shabahaya labadooda midka manihiisu markaa xoog badan tahay oo badan oo haalib noqda ayuu shabahayaa ilmihii marka qofkii marka hadduuba mani leeyahay oo ay xaqiiqo tahay inuu mani leeyahay inuu soo baxo banaanka usoo baxo waa wax mumkina wey wax la qariibsado maahan waana wax waaqicoo iska dhaca marka ibnu badaal oo kale wuxuu leeyahay waxay ku tusinaysaa dumarkao dhan in wax ka soo baxaan buu leeyahy rag kalena waxay leeyihiin muxadisiinta kulligood ma ahan waa qaar kamid a bay wax ka soo baxaan sida ragga kulli iyaku wax uga soo baxaan ma wada ahan qaar baa wax ka soo baxaan laakin sida raajixa waxay leeyihiin muxadisiinta iyo fuqahadu waxay leeyihiin xukunkaanu ma ahan fardi kasta wax lagu xugminayo laakin waxa weeye macnaha xukumka qof dadkan o dhan dumarkaahu mani wuu leeyahay sida raggu ay mani uleeyihiin sida marka raggii ay uga soo bixi karta iyakana uga soo bixi karta weyn ragga bay la qaar baa laga yaabaa weligood inaysan waxba ka soo bixin marka iyakana qaar waa mumkin inaysan ka imaan oysan weliba banaanka usoo bixin laakin waxaa un mutayaqina qaar kamida inay banaanka uga soo bixi kartay leeyihin marka shardi ma aha wixii inuu markaas qof kasta uu qabsado laakin xukumkan waa xukum mutaxaqiq a bay leeyihiin oo nabigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofkii marka mani bay leedahay mar hadday mani ay leeyihiinna mumkina weeye mar hadday wixiina mumkin yihiin xukumkii baa marka loo sheego hadday arrintaas qofka ay qabsato saa ha sameeya baa laleeyahy laakin macnuhu ka hadli mahaya bay leeyihiin sida raajixa ragga culimadaho dhinacan ibnu badaal iyo aadeen oo kale ama qaarna ay dhinac kale aadeen oo kulli dumarka waxbaa kasoo wada baxaya iyo kulli maaragtay bacdibu kasoo baxayo ma aha waxaas wuxuu ka waramahayo maanaa qofkii un ay kasoo baxo soo bixitaankiisu markasta waa mumkin qofku ka yimaadana xukunkiisu waa noocaas faqaalat umu salamata waxay tiri wastaxyaytu min dalika arrintaa waan ka xishooday tiri faqaalad waxay tiri wahal yakunu hada arrintan miyuba oo dumarku macnaa waxay leedahay ma mani bayba leeyihiinba saasay nabiga weydiinaysaa macnaha umu salama waa xaaska nebiga faqaala nabiy llahi wuxuu yii nacam buu yidhi famin ayna yakunu shabahu buu yidhi halkee buu shabahu ka ahaanahayaa buu yihi oo ilmihii uu hooyadii u shabahayaa inamaa arajuli bu nabiga alayh salatu slam ninka manidiisu khaliidun waa adag tahay abyadu way caddahay weyn wamaa ulmara dumarka dumarka manideeduna raqiiqun waa jilicsan yahay asfaru waana borbor sida tii ragoo kale ma cadda weyn fa min ayihimaa labadooda midkii ka ohon calaa macnaa kalaba qaalib noqda yakunu minhu xaggiisu ka ahaanaya shibahu baa le shabahu baa le shabahu halkaasu ka ahaanaya calaa bimacnaa kalaba wey ow sabaqa ama midkii hormara maca alculuwi weeye yakunu minhu xaggiisu ka ahaanaya ashabahu axaadiistu waxay meelahaana kale soo celceliyaan labadaan lafdi calaa iyo sabaqa waxay axaadiiskana marka cadaynahayaan midba xugun buu faa'iideeyaa labadooda culuwiga iyo sabqigu marka marka calaada marna sabaqa waa lagu fasiraa marna halaba baa lagu fasiraa labadaas macnaba ugu keenaa marka sabqigu waxa weeye labada qof markay isku tegayaan qofkii riximkii uu ku hormana manidiisi ay ku hormarta isagaa ilmihii raacaya hadday tii ninku hormarta sida axaadiis kale cadaynayo ay caddaynayso ilmihii wuxuu noqonayaa dakar buu noqonaya mid lab buu noqonaya haddii qofka dumarka tiisii hormartana ilmihii muxuu noqonayaa mid dhadig buu noqonaya ko marka waxaa soo haray shabaha waxa la yidhaahdo oo ilmihii uu ekaanaya aabihii ama u ekaanayo ama hooyadii u ekaanayo ama abtiyaasha u ekaanayo ama adeerayaasha u ekaanahayo taa iyadu waxay ka imaanaysaa midka xoog badan labada mani oo qaalib noqda marka ibnu xajar alcasqalaani markuu axaadiisaan qarinaya wuxuu yidhi waxaa laga yaabaa in ninka tiisii hormarto oo ilmihii marka wiil oo kale uu noqdo laakiin shabihii qofka dumarka tiisiina ay xoog badato ilmihii iyadiibuu shabahaya marka u ekaanaya cagsigeed baa dhici karto qofka dumarka tiisii inay hormarto oo ilmihii uu gabar noqdo shabihiina uu yeesho tii ninka inta xoog badato ilmihii aabihii uu shabaho u ekaado waxaa dhici karta labadiiba qof inuu qaato ama qofkii dumarka ha qaato ama ninkii qaato iyo cagsigeed waana hormaray manidiisina way qaalib noqotay sabqigii iyo muqaalabadii labadiiba wuu isku helay marka hadda meeshaan marka labadoodii markii la isku cadfay owda haddii shaki laga dhigo dhib ma lahanoo calaadaa la iskaga degi karta min ayihimaa calaa macnaa kii haalib noqda yakun minhu xaggiisu ka ahanaya ashabo kii manidiisu xoog badan tahay ayaa ilmuhu shabahaya ama gabadha ha noqoto ama ninkaa noqoto ow sabaqa hormara marka hadda sabqiga shabaha isagu ma keene wuxuu keenaya ama ninkii inuu ilmuhu raaco ama hooyadii uu raacee maca alculuwi weeye hadda markaas waa muqaalabuna wataa halkan laftiisa culuwiga sabqi waa lagu fasiri karaa bl maxaa yele qofka sidiisa hormaraba ya waa waa culuwi baa laga cabiraa qaala culama yajuusu an yakuna muraadu bilculuwi huna sabqi buy lakin axaadiista kale an waxay cadaynaysaa sabqigu waxa uu keenahayo waa ilmihii labada qof midkii tiisa hormarta inuu raaco culuwiguna wuxuu keenaya iyo muqaalabaduna waxay keenaysaa iyada xagga quwada iyo kasrada ku imaanaysa sida shahwadii ay u kala martay quwo badan tahay iyo ukala badan tahay inuu ilmihii qofkaa shabaha bay keenaysaa marka labadooda midba mid buu keenaya marka isagoo rag muxadisiinta kamida waxay leyihin owdaan shaki maahan waa taqsiim fa min ayihimaa calaa midkii haalib noqda yakunu minhu shabahu ow sabaqa wuu hormaray maca alculuwi yakunu minhu shabahu marka nebigu calayhi salaatu wasalaam muxuu xadiidka ku caddeeyey qofkii dumarka ahaa inay mani leedahay weyi waa kan ninkii manidii ninkiina sifadan bay leedahay tii dumarkana sifadan bay leedahay mar haddii qofkii mani leeyahayna waa mumkin inay banaanka usoo baxdo weyi marka markii qofkii un arko ha ka mayr marka hoos buu wuxuu ka sheegahayaa manidu wuxuu leeyahay wax un khawaasaa lagu gartaa jirta waxaa laakin dhici karta bacdul axyaan in khawaasahaas laga waayo lakin sida qaaliban khawaasahaas waa laga helayaa buleed ko marka u horeysa waxaa khawaasaadkeeda kamid a qofkii inuu ishtiha badan iyo wax uu dareemaya marka ay ka imaanayso marka ay ka timaadana uu noogahayo rag iyo dumar labadaas labada qoloba taas waa la wadaagsadaa sifadaas midda labaad waxa weeye inay manidii usoo urayso kale sida ubaxoo kale amase cajiinko kale cajiinka iyo ubax waa isku urdhow yihiin ba laleeyahy meeshii un ay gaarto haddii la uriyo waxay usoo uraysaa taasna waa ka dhaxaysaa baa laleeyahay labadoodaba laakin waxay khaas la yihiin ba laleeyahay raggu dafqi iyo boodbood bay toodii ay wadataa ba laleeyahay taasay khaas la yihiin wey marka haddii qofku sifaadkan uusan ka helin oo uu kala garan waayo waxaan kaa soo baxay ma maniba mase ma aan oo wax sifaadkii o dhan ba laga waayo lagu xugmi mahayo marka inay mani tahay inuu ixtiyaad iyo un iskaga uu mayrta mooyaane marka hadda sifadan masnad culummadu la siiyey bay leeyihin ninka manidiisina inay adag tahay caddahayna qofkii dumarkaa teediina jilicsan yaha asfar uu yahayna waa waxay leeyihin waa haaliban qofkii waxaa dhici karta ragga ahaa tiisi xanuun iyo waxay leeyihin wax ku dhacay darteed inay noqoto baa dhici karta bay leeyihin asfarka ay ku timaado ama xataa waxaa laga yaaba bay leeyihin bacdul axyaan dadka xanuuno ku dhacayo wax lamid a isagoo mani lafteed iyo dhiig oo kale inay timaado ama sidoo kale qofkii dumarkaa tiisii isbedesho marka waa sida haaliban waxaa laga warramahayo laakin sifo kale hadday kusoo baxdo laakiin khawaastii lagu yaqaanay manidii ay wadato ama wuxuu dareemi jiray markii manidu ka imaanaysa uu dareemo xukunkii manidii bay yeelanaysaa xadathana daud bn rashid xadathana salih bn cumar xadathana abu malik alasai an anas bn malik qala haweeney baa weydiisay rasullahi baa weydiisay can ilmar'ati talaa arkaysa fi manamiha maa yara rajulu ninku wax arka fi manaamihi hurdadiisa faqaala wuxuu yihi nabigu idaa kaana minha maruu ka ahaado ma yakunu min arajul ninka wixii ka ahanaya faltaktasil ma yakunu min arajul waa maxay dee qaaliban ninku hadduu saas ku qarwo manidii baa banaanka usoo baxda haddii gabadhiina saas oo kale ay ku dhacdo oo wax soo baxay aragto ha mayrato idaa kaana hadduu ahaado minhaa gabadha xaggeeda ma yakunu waxa ka ahanay min arajuli faltaktasil ha mayrato xadathani yaxya bn tabibi abarana abu mucaawiya can hishaam bn curwa can abiyihi buu ka wariyey oo curwa bn zubayr can zaynaba buu ka wariyey binta abi salama can umi salama bay ka warisay zaynaba binta abi salama can umi salama umu salama de waa hooyadeed maxaa ilaha abi salama waa ninkii umusalamo ka dhintay nebiga calayhi salaatu wasalaam intuusan guursan oo ay carruurta u dhashay weeye abisalama saxaabigii jaliilka wey nebigana ay naaska wada nuugeen calayhi salaatu wasalaam marka zaynaba isagaa dhalay waa rabiibatu nebi alayhi salam nebigaa soo barbaariyo gabadhaan ku hay jiray wey waa ilmihii umusalama dhashay qaalad umu salama waxay tihi jaaada umu salaim baa timi ila nabi sala allahu alayhi wasalam faqala waxay tii ya rasuul allahi in allaha ilaahay laa yastaxyii macnaa laa yamtanicu ilaahay ka mancoomi mahayo baa leeyahay min alxaqi min bayaan alxaq xaqa ilaahay inuu caddeeyo maarata ilaahay baa ka mancoomi mahayo oo ka ka joogi mahayo fahal calmar cala almara haweeneyda dusheeda ma tahay quslin macnaa quslun qubays ma yahay haweeneyda dusheeda idaa xtalaamat faqala rasul lahi wuxu nacam idaa ra'at ilmaadi hadda ogow idaa xtalamado ixtilaamku macnihiisu ma ahan meni iska soo baxo ixtilaamku macnihiisu waa qarowgii qofkii ninkii baa wuxuu ku qarwa isagoo maratay qof dumara isticmaalayo qofkii dumarka ahaabaa nin iyadoo isticmaalaysa waxaad ku qarowdo ixtilaamku macnihiisu waa noocaas maxaa yeelay haddiiba taas ay tahay ixtilaamka macnaheedu meni iska soo baxda looma baahdeen nacam idaa ra'at ilmaayo hadalkaa dambe iyo looma baahdeen fa hal cala almar'ati ma yahay min quslin quslun ma yahay idaa xtalamad baa leedahay markay dhadhabto baa leedahay baa dusheeda ma yahay riwaayo kaleo abi daawuudka maxay ku cadaynaysaa oo muslim hadday aragtabay tiri gabadhii iyadoo ninkeediiyo kale habeenkiisi isticmaalayaan iyo ay ku qarowdo ma yahay qubays dusheeda faqaala rasul wuxuu yii nacam bu idaa ra'at ilma hadday biyihii aragta bu nabiga alay slam maagaa hadda la sheegahayo waa manidii hadday aragta wey faqaalat umu salamata waxay tiri ya rasuul allahi wataxtalimu lmara haweeneyda miyaa ixtilaamta bay tiri faqaala wuxuu yihi taribad yadaaka labadaada gacmood ha carra dhaceena fa fi ma yushbihuhaa muxuu u shabahaya waladaha waladkeed muxuu u shabahaya ixtilaam wax uga soo baxahayaan haddaysan lahayn oo aysanba meliba lahaynba maxaa ilmeheedaan u shabahaya haddaama meliba jirinba hadda xikmad bay adeegsatay lafteedu waa ay gabadhu marka hore ina lala yasaxi xaqi bay tiri oo muslim waxaan inay xoogaa tahay bay horay usii cadaysay wax xoogaa dumarku inaysan carabka ku dhifan maaragtay ay habboon tahay laakiin waxaa kasii habboon xaqii in qofku uu cadayso oo mas'aladii qabsatay iyo mushkiladii dadkii haysatay si kastaba ha u adkaata arrintii in nebiga ay weydiistaan taasaa kasii muhiimsan ila waati caaisha tiri nicmo nisa ya an yatafaqahana fi diini bay tiri dumar waxaa ugu nicmala bay tiri oo ugu wanaagsanaa bay tiri gabdhihii ansaareed bay tiri xishoodku kama manci jirin bay tiri inay diinta fahmaan bay hadda waa ka waxaana nabiga weydiinayaan calayhi salatu salaam qof dumarahoo dadka kale saatan ku dhiira karayna markaa lama arag oo way ka xishoonayeen lagana yaabo qaar badan oo kamid ah inay arrintii qabsanayso oo mushkiladii iyaka ay haysato wey marka iyaku caadadooda waxay ahaayeen ma ahayn dadka inay ka xishood yaraayeen ma ahan laakiin markii arrinu ay qabsato diini ah oo ay su-aal u baahdaan jawaabteed nebiga calayhi salaatu salaam kalama xishona way weydiinahayeen marka riwaayadan laba hadda riwaayoyinka noo soo hormaray marna umu sulaym markay nebiga weydiinayso waxa markii hore fadaxti nisaaa lahaana waxay ahayd caaisho mararkan dambe waxay hadlahayana waa umu salama marka wuxuu leeyahay ibnu xajar alcasqalaani raximahullah qaar badan oo xufaada ah caaisho meesha way ka saarayan waa umusalama ay leeyihin qof ka hadlaysa keliya horta labadaba meesha way joogeen markay wax dhacahayeen laakiin qofka hadalka watay oo lahaa dumarkii iyo waa fadeexaysay iyo hadalladan oo nebiga qofka dumarka mamani bu leeyahay iyo waxaa weydiinayay waa umusalem bay leeyihin laakiin imaamu nawowi iyo rag kaloo badan oo iyakuna muxadisiinta marka ibnu xajar wuxuu leeyahay imaamu nawowi bu hadalkii soo qaadanaya imaamu nawowi rag kale waxay leeyihiin isma diidaa labaduba inay wada inkireen hadalka umu sulaim oo midba hadalkii dhinac kala soo booday nebigana ay la wada joogeen marka ibnu xajarna wuxuu leeyahay hadalkaas imaamu nawowi ay mareen ayaa wanaagsan buu leeyahay intii la dhihi lahaa labada xadiis mid baa wahmi ama uu dhacay ama maratay la dacni lahaa waxaa ka wanaagsan buu leeyahay maadaama ay labadii ummahaatulmuminiin kamid ahda oo caaisha iyo umusulm umu salama labadooa meesha ay fadhiyeen inay labadiiba arrinta umu sulaim ay sheegaysa ay ku inkireen oo qofka dumarka inay wax ka soo baxayaan وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع حرب حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان جماعة عن هشام بن عروة عن هذا الإسناد مثل معناه حديث كاسو كلب عليه وزاد وحو زياديي أول هشام أبو معاوية كورن هذا وكيع وحا كورن يا سفيان بن عيينة كورن مركب ميلها نقل وزاد إنه يلها صاصف يعني لبدا أن راغ وحي زيادي قالت waxay tidhi umu salama weeyi qultu waxaan idhi fadaxti nisaa haweenkii waad fadeexaysay ya manaa waxa aan wanaagsanayn sir in la sheego ad sheegtay weyo waana fadeexaysay marka markaan ka wasaada haddii la jinsi baa loogu celi karaa wasaada raawigi wuxuu ziyaadiyey oo laba ah وحدثنا عبد الله بن شعيب بن زيد حدثنا عن جديه حدثني عقيل بن خالد عن شهاب بأن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن أم سليم أم بني أبي طلحة أبي طلحة ويلشيس هو يلهد ودور ويلبا ورش أبي طلحة دخلت وأسوقش على رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أسوقش قبرات فاضلة وأبيها أبي طلحة waxay kutubta siyarka iyo taariikhda cadaynayaan islaamnimada qofka ugu yeerta iyaday ahayd qof aad u wanaagsan bay ahayd marka markii ninkii hore uu ka dhintay ba abidalxe uu xoogaa gabadhii shukaansaday ayana markaas umu sulaym way soo islaamtay waa intaan nebigu calayhi salaatu wasalaam uusan maka ka soo gelin isagoo soo haajinin laakiin rag horeo asxaabtii ay soo haajireen oo la joogay oo dad badanoo ansaartii kamida soo islaameen markaasay waxay tii meher kale kaama raba bay tiri inaad soo islaamtid bes baan kaa rabaa bay tiri haddii kale guursan maysid bay tiri sidiibu marka islaamnimadii kusoo gala isna nin qaali a ku nool ana caaisha zawjina ba akhbar an umu salama lehay umu bani abi dalxa ahe dakhalat calaa rasuuli lahi bay usoo gashay bim bimacnaa xadiisi hishaam oo kale ayuu sheegay hishaam xadiiskiisii ibnu curwa oo abi aabihiis ka warinayay haddana yaa ka warinaya curwa yaa ka warinaya ibnu shahaab baa ka warinaya imaam zuhri hayra ana fiihi waxaa ku sugnay xadiidkan qaala wuxuu yihi imaam zuhri qaalat caaishatu waxay tihi faqultu lahaa waxaan u idhi qaalat caaishatu waxay tihi faqultu lahaa waxaan u idhi umu sulaym markii hadalkii nebiga weydiisay ufin laka bay tihi qurun baa kuu sugnaata ufintu macnaa waa kelimatu marku xoogaa qofku dhirfoo kale waxa uu ka xanaaqoo kale lala yimaado weyi atara ma leha ufin laka atara ma leha almar'atu dalika ma waxaasa dumarku qofka dumarka aragtaa mama manidaba ka timaada saasaan idhi bay tiri وحدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وسهل بن عثمان وأبو لفظ أبي كروب قال سهل حدثنا وقال الآخر أنا أخبرنا من أبي زيد عن أبيه عن مصعب بن شيبة عن مصافع بن عبد الله عن عروة عن عائشة أن امرأة قال الواحد لرسول الله هل تغتسل المرأة بل هو أم سليمتي هوينيد من ميرنيسا إذا احتلمت باليلة هاي مركي قرودو وأبصرت أي عرفت الماء من دينا يعرف فقال نوح النبي نعم بيه mar hadday mani aragto waa mayranaysaa faqaala caaishatu baa waxay u tiri lahaa gabadhii waa muslime tarirad iyo daaka wa ullad baa leeyahay eeba ha kugu dhacda bay tiri ullad macnaa waxa weeye manaa asaabat alxirbata weeye hootana ha ku asibto hoota ha kugu dhacday tiri wa wa taribad yamiinuka wa ullad saa haddii la yihahdo riwaayinka qaarkoodna allat saasay leeyihiin oo aan majhuul laga dhigin taasuna waxaa marahaya ibnu asiirka iyo taasay marahayaan markuu nihaaya kitaabkiisa annihaaya fi qariib alxadiid marka wuxuu leeyahay allat markii la yahdo macnaha saaxad way qaylis oo faqaalad bay ku cadfanta faqaalad caaishatu baa waxay u tiri lahaa gabadhii taribad yadaaka wa allat wayna qaylisa caaisha ya xoogaa diidma arrinta ay diidata ka xun tahay waaba qaylisayba allad macnaa saaxad wey laakiin ullad haddii la yihahdo macnaa asaabat alxirbatu wey gamarta hoota ha ku asibto kugu dhacdo wey faqaalad waxay tiri marka caaisho qaala rasuullahi wuxuu yihi dacihaa caaishay ka tag gabadhaan wahal yakunu shabahu shabahu miyuu ahaanhayaa ilaa min qibali dalika midka xaggiisa maahan shabahuba muxuu ka yimaadaa qofka dumarkaa ilmihi ay u ekaanayaan waa manida xaggeeda waxuu shabahu ka imaanaya wey haddaan mani aysan lahaan lahayn ilmuhu maba shabihin ba iyada idaa calaa maauha hadduuba leehay qaalib noqdo maa arajul idaa calaa macnaa kalaba hadduu qaalib noqdo maauhaa biyaheedii hadday sara maraan maa arajul ay ka sara maraan ka qaalib noqdaan weyi ashbaha alwaladu wuu shabahaya aqwaalahu buu shabahaya hooyadii iyo abtiyaashii iyo dadkaas u ekaanaya dhinacii un hooyada ah wey waidaa calaa hadduu qaalib noqdo saamaro maa arurajuli ninka biyihiisiiba lehe ma aha ashbaha wuu shabahaya waladkii acmaabahu wuu shabahayaayo aabihii reeryaashii iyo dhinacaas u ekaanahaya baabu sifati maniyi rajuli walmar'ati baa lehay sifatu maniyi lmar'ati baa leeyahay ayuu u baabi baa leeyahay haweenayda iyo ninka ba leeyahay maniyoodii sifadeedoo la caddeeyo iyo wa ana alwalada bale baabu bayaan ana alwalad waladkii makhluuqun in la abuurayo mima imaba leeyahay laga abuurahayo qala alimam muslim xadathana alxasan bin cali axlwaniy xadathana abu tawba wahuwa rabic bnu naafic xadathana mucawid yani akaahu bale anahu samica aba salaam inuu maqlay qaala xadathana abu asma raxabiyu ana sawban mawla rasuulilahi xadatahu wuu sheekay qaala wuxuu kuntu waxaan ahaa qaa'iman mid taagan cinda rasulillahi sal ly sl nabigaan agtaagna fa jaa waxaa yimid xabrun caalim ama xibrun la yihahdo oo min axbaar yahuud yahuudda caalimiinteeda kamid a faqaala wuxuu yihi asalaamu calayka ya moxamed saasuu yihi fadafactu waan tuuray buy dafcatan buy tuurtan kaada uu sigay yahuudigii yusracu minhaa in la legda xaggeedii dhulka inuu kula dhaco uu u dhawaaday faqaala wuxuu yihi yahuudigii lima tadfacuni war maxaa ii tuuraysaa faqultu waxaan idhi buu yidhi alaa taqulu miyaadan lahayn baa leeyahay ya rasuulallahi o alaa taqulu macnaa hal laa taqulu maxaad ugu qawliday ya rasuulallahi maxaa saa nabiga alayhi salatu salaam ya ila waati qur'aankii baa lagu nahiyay laa tajcaluu ducaaa arasuuli baynakum ka ducaai bacdikum bacdan sida adinku aad iskugu yeertaanoo moxamed iyo cali iyo axmed iyo saas aad iskugu yeertaan oo kale nebiga ha ugu yeerinina layidhi waartay qur'aankaas saddex iyo labaatanka sanood nebiga calayhi salatu salaam lagu soo dejinayay nebiga magaciisii moxamed ah afar meelood keliyaha qur'aankiiba loogu dhawaa afar meelood keliya oo meelaha qaarkood rasuul iyo la racsiya sida moxamedun rasuulullahi saas oo kale la racsiya ma kana moxamedun aba axadin min rijaalikum walakin rasuulallahi iyona rasuulkii iyo la raacsiyey sifadii lagu sii daray marka aadaabtu ma ahan in maaragtay shareecada islaamka wax la iska nahiyey lama ogolo qofku inuu sidii dadka caadiga ay oo kale nebiga calayhi salaatu wasalaam ugu sargoosto dadka aad ugu sargoosatid ma ahan haddana taxqiirba inta laga gaaray waxaaba oo kale ba dad soomaaliya ku dhow dhawaaqahayeenoo in nebigii saas oo kale lagaba cabiraba bal taxqiir inta laga gaaray taas dee waaba iimaan la-aanba qofku isla laxdadaas usan iimaanba haysanba iyo islaamnimo midnaba irtidaad uu ku dhacahayo faqultu waxaan idhi bu yii alaa taqulu hal laa taqulu maxaad ugu qawlid ya rasuullahi faqaala yahuudiyu wuxuu yihi inamaa nadcuuhu waan ugu yeeraynaa biismihi aladii isimkaasoo samaahu bihi ahlu ahelkiis ay ku magacaabeen ya hadda waa yahuudiya hadda laftiisa u nasba qasbaysa maahna waa nin un nebiga hadduu un wuxuu ku dhibaatay kara ku dhibaatay lahay ma ogtahay marka tanna xujuu ka dhiganaya oo wuxuu yidhi annaku magacii ehelkiisa ula baxay baan ugu yeeraynaa buu yidhi macnaha dee rasuulnimada iyo nebinimada adinku aad qirsan tihiin annaku ma qirsan weye mana yeelayno fa qaala rasullahi wuxu sal lay slam ina ismii moxamedun weye aladii moxamedkaasu samaani bihi ahlihi ugu magacaabeen faqaala yahuudiya wuxuu yidhi ji'tu waan imid asal anoo ku weydiinahaya faqaala rasuullahi baa wuxuu u yidhi law lilyahuudiy an yanfacuka shayon shay ma ku anfacaya in xadatuka haddaan kuu sheekeeyo wax ku anfacay ma jiraan qaala wixii asmacu biudunaya labadeeda dhagood baan ku dhegaysanaya hamaan ogo ya mar haddaan dee qofka ilahay hanuun la damcin qofna ma uu hanuuni karaa wey fanakata rasuul lahi sala allau alay wasalam nebigu waa xariiqay bicuudin bale ul bale nabiga maciise ahed bale ul uu haystay ba dhulka ku xariiqay sida badanaa qofka mutafakir marku qofku fikirayo kale uu sameeyo ayuu ku xariiqay nebigu calayhi salaatu wasalaam marka waxay kutusinaysaa qofku dhulka iyo waxa midkaa uu ku xariiqa iyo inaysan waxba un karaahiyana hataa ahayn faqaala nbi wuxuu yihi markaas nebigu marku cabaar uu dhulka ku xariiqay sal su-aal bu faqaala yahuudiya ba wuxuu yihi ayna yakunu naasu dadku halay ahaanayaan yawma tubadalo ardu ardada maalinka la bedelayo khayrada ardi lagu bedelayo ardadan hadda adduunka aan naqaanay aan ahayn marka la keenayo wasamaawaatu samaawaadkiina la bedelayo midka lagu bedelayo dadku markaa halkee joogaan marka xaaladu ay kala guurka taho ardadiiba la kala bedelayo midaan mada aan joogno waxay nusuustu cadaynaysaa qaadna kimisbaabaa nalakaga dhigahaya dadkii maaragtay jannada iyo meelaha aadahay lagu soo dhaweynahayo qaarna naaraha ayaa lagu darahaya faqaala rasuullahi wuxuu yidhi hum ayaku fii dulmati el mugdiha bay ku sugan yihiin duuna aljisri baa leeyahay jasri baa leeyahay ka sokeeya jidka sir ka sokeeya wey jidka sireed agtiisa meel mugdiho halkaasaa lagu xabisaya lagu hayaa dadkii jasriga la sheegaya waa jid siraadkii wey qaala wuxuu faman awalunaasi dadka kuweebaa ugu horreeya ijaazatan macnaa cubuuran wey gudbitaanka jidkaa la gudbayaa ugu horeynaya qaala wuxuu yihi fuqaraau lmuhaajiriin ayaa ugu horeysa markaa muhaajiriinta kuwoodii fuqarada ahaa ayaa ugu horeynaya wey hadda qoladii kalena waa ku xigtaa laakiin qolada kale dee muxaasaro iyo hawl baa jirta maogtahay qoladii xoogaa hantida jeebka buurnida ma ogtahay marka raggii fuqarada ayaka maxaaba laga xisaabinaya horey bay iskaga gudbayaan qaala yahuudiya wuxuu yihi famaa tuxfatun cadiyadoodu maxay tahay markaas tuxfada sida waxaa la yidhaha qofka waxa loo soo hadiyeeyo isaga lagu khaas yeelaa la yidhaahdaa hadiyada markaas hore oo la siinahayo oo lagu soo dhaweynayo famaa tuxfatun cadiyada lagu soo dhaweynaya maxay tahay xiina yadkhuluuna aljana jannada markay galaan qaala wuxuu yidhi ziyaaratu kamuuni wey malayga beerkiisa maaragtay beerka yaradiisa ziyaadada waxaa la yihahdaa meesha suulka camal aada moodid oo beerka ku taalla markii beerka xayawaanka i lasoo saaro meel aad suul moodid oo kale ayaa dhinaca uga yaalla wey ziyaadatu kabidunun ziyaadadu ama zaa'ida mid laga cabiraba riwaaya dambana zaa'ida ka cabiri doontaa waa midaas wey ziyaadadu qof kasta wuxuu luqa u yaqaanaba waa midda ugu macaanka badan bay yidhahdaan dadku ziyaadatu kabidununi wey ba leeyahay malayga beerkiisa meeshiisa ziyaadada wey ba leeyahay balfir facaalun lima yuriid waa malay beerkii weliba intaas ziyaadada meesha yartaa weye ilaa waa arto beerka kale marka loo fiiriyo waa qidco yar midaanu wey dadkaasoo dhan waa kala gaaraysaa qaala wuxuu yidhi famaa kidaahum qidadu muxuu yahi calaa itriha cadiyadaas raadkeeda maxaa qida loo sinay intaa waa soo dhaweyntii hore qaala wuxuu yunxaru lahum waa loo gawracayaa bu nebigu thawru ljannati ayaa loo gawracayaa jannada dibigeedii alladii thawrkaasoo kaana ahayaa kul mid cuna min adraaftiha jannada gaararkeeda iska daaqdaaqi jiray ayaa loo gawracaya wey qaala wuxuu yihi famaa sharaabhum sharaabkoodu muxuu yahay calayhi bala cala alqadaai qadaas ay cunayaan maxaa sharaab looga dhigaya qaala wuxuu yihi min caynin buu ka ahaaday oo fiiha jannada figeeda tusamaa lagu magacaabo sal sabiilan lagu magacaabo wey balahay il magacaas la yidhaahdo halkaasaa laga waraabinaya sharaabkana laga siinaya qaala wuxuu yihi sadaqta waa run sheegta waa nin caalim ahaayo dee tawreed buu yaqaana mawta waa runtaa bu yidhi qaala wuxuu yihi waji'tuka waan imid buu yidhi asaluka an anoo ku su-aalaya can shayin laa yaclamu uusan ogeyn axadun min ahli ardi ilaa nebiyun mooyaane ow rajulun ow rajulaani mooyaane nin ama laba nin oo dee nebi kala tala qisayoo halkaa ka ogaatay oo waxyi dhinaciis ka ogaatay maahana wax kaloo yaqaana aan la arag qaala wuxuu yihi yanfacuka ma ku anfacahaya in xadata haddaan kugu sheekeeyo qaala wuxuu yihi asma waan maqlaya biudunaye labadeeda dhegood baan ku dhegaysanayaa bu bal fiiri labada dhagood baan ku dhegaysanayaa bu waa anfacaya waa aqbalahaya melihi macnaa ma lahana asagii in balaayada uu meesha la taagan yahay oo nebiga la ag fadhiyo malahan waa aqbalahayaaye dhagahan ku dhegaysanayaa bu qaala wuxuu yihi ji'tu waan imi asaluka anoo kaa su-aalaya qaala yahuudigii wey xamriga ahaa ji'tu waan imi asaluka anoo kaa su-aalaya can ilwalad waladkii baa leeyahay qaala marka nebigu wuxuu yihi maa u rajuli ya abyadu waa cad yahay wamaa u mar'atina asfaru waa mid boorboora fa ida ijtamacata markay kulmaan oo facalaa uu qaalib noqoto salamaro maniyun rajuli ninka manidiisu ay qaalib noqoto maniyal mar'ati uu ka qaalib noqdo adkaraa ya mid lab ayaa wey biidn illahi waidaa calaa hadduu hormaro sabaqa maniyul mar'ati maniya rajuli aanasa waa dhadigeynaheen biidn illahi markaan calaada waa in sabqiga lagu fasiraa haddii kale la yidhaahdo facalaa maca sabqi oo waxaa wada socota markaa sabqigii uu hormaray iyo isagii qaalib noqday haddii kale waxaa ka dhib yar in facalaada lagu fasiro macnaa sabaqa fa ida ijtamacataa markay labadii maniyood kulmaan oo facalaa uu hormaro maniyul rajuli uu hormaro maniyal marati uu ka hormaro uga hormaro adkaraa waa labaynahayaan biidn illah macnaa mid labbay dhalahayaan oo rag ah waidaa calaa hadduu hormaray maniyul marati maniyal rajul hadduu ka hormarana anasa baa lehay midda dig bay dhalahayaan biidn illah qaala yahuudiya wuxuu yihi laka sadaqta waa ruur sheeg wa inaka la nebiyun baa tahay uma sarafa waa isaga gaduman fadahaba waana ta maa rumay waa iska dhaqaaji waana ruur sheeg kii faqaala rasullahi wuxu sala allahu alayhi wasalam laqad sa'alanii haada midkan yahuudgaa waa i weydiiyey can iladii xukunkii baa lasalani canhu xaggiisa waxa iga weydiiyey walxaal maali iisan igu sugnaanin cilmi bale cilmi bale bishayin shay oo min xukunkaa kamid a xataa ataniya allahu bi ilahay ilaa uu iga yimido la ii waxyooday wey ilaa markuu nebigu dhulka dhusha ku xariiqayay waa waxyi baaba ku socdaa nabiga calayhi salaatu wasalaam
waxadathanihi cabdullahi bn cabdiraman cabdullahi bn cabdiraxman adaramiy waa imaamu daramiyi kitaabka musnadka lahaa akhbaranaa yaxya bnu xasan xadathana mucaawiyat bnu salaam slaad baleyhay bimilihi xadiidkaas oo kale weeye hayra anahu awal mucaawiyat ibnu salaam waxaa ka warinahayay riwaayadii hore rabiic binu naafic baa ka warinahayay haddana waxaa ka warinaya yaxya binu xasan baa ka warinayay hayra ana wuxuu yihi kuntu waxaan ahaa qaacidan mid fadhiya cinda rasul illahi sal ly slam wa qaala wuxuuna yihi asagu zaa'idatu kabidi nuuni ziyadatu kabidi nuuni meesha riwaayada hore ahayd zaaida b zaaida iyo ziyada waa isla macnihii wey wa qaala wuxuuna isagu yihi meeshii adkaraa iyo wa anasaan baa leeyahay adkara ya
macnaha adkaral walad waladkii lab buu noqonaya wey wa anasa dhadig buu noqonaya walam yaqul ma uusan dhihin adkaraa iyo wa anasa tasniyadaas isagu lama usan iman hadda riwaayadii horena maxay ahayd kuntu qaa'iman cinda rasuulillahi tanna maxay tihi kuntu qaacidan cinda rasuulillahi isma diidahayaan waxaa laga yaaba marna nebiga calayhi salaatu wasalaam waa markuu qofku u yimid oo kale o masalan wuu ag taagnaay oo kale marna waa markii dambe wuu fadhiistay oo kale marka ama markii horena waa fadhiyey markii dambena waa istaagayo inuu buxuu rabay marka labada xaalo midba mar buu cabiray marna inuu taagnaabuu cabiray marna inuu fadhiyey buu cabiray wax isdiidahaya marka ma ahan baabu sifati qasliljanaaba janaabada oo laga mayrto sifadeediibuu u baab yahay qaala alimaamu muslim wuxuu yihi xadathana yaxya binu yaxya atamimiy akbarana abu mucaawid can hishaam bin curwa can abihi can caaisha qaalad waxay tihi kaana rasuullah wuxuu ahaa ida iktasala hadduu mayranayo min aljanaaba yabda wuu bilaabahay fayaksilu wuu dhaqahayey yadayhi labadiisa gacmood buu dhaqahayey uma yufriqu wuu shubahayey biyamiinihi calaa shimaalihi fayaksilu farjahu buu dhaqahayy waa isijadi weyn uma yatawada wuu weysiisanay wudu'ahu lisalaati weysadii salaada weysi jiro kale uma ya'khudu lmaa biyuu qaadanayo fayudkilu wuu gelinaya asaabicahu fi usuuli shacri timaha jiridooda wey xataa idaa ra'a markuu arko an qad istabra'a an qad awsalal balala wey qoyaankii inuu gaarsiiyey ana timihii inuu gaarsiiyey wey xafana wuu ku hoobanaya calaa ra'sihi halaata xasanaat wey xafniga waxaa la yihahdaa labada gacmoodba marka biyaha lagu soo qaata la yihah shayga lagu soo qaada la yihahda labada gacmoodba biyuhu inta kusoo qaado ayuu madaxa ku shubahayay halaata xasanaatin weye saddex cantooba wey uma afaada wuu shubahaya biyihii calaa saa'iri jasadihi jirkiisa inta soo hartay uma qasala rijlayhi labadiisa lugood buu dhaqay misna xoogaa waktigaa naga dhacahaya kitaabka halkaas hoose ayuu imaamu nawowi xaasilka sida qofka uu janaabada iyo uga mayranahayo iyo waxyaalaha noocaasa uga mayranahayo aad buu halkaas usoo aruurinaya manaa waxyaalaha axaadiis oo dhan laga soo faa'iideysanayo horay meesha sharaxa ayuu aada ugu aruurinaya maaragtay oo macnaha kamaal qusliga qofku markuu la imaanahayo inay sunnadu tahay marka hore inuu calaa calihiisa dhaqo wey intuusan weelka gelin wey marka kabacdi inta ila waktigii hore weelasha la isticmaali jiray tuubooyinkan iyo ma ahayn ama badanaa weelashan hadda qofku kor u qaadanayo isagoo isku shubahaya muusan ahayn weel weyn baa biyihii ku jiraan oo fidsan oo kale marka gacantiibuu isticmaalaya marka marka hore waa inaad gacanta dhaqda intaadan weelkii gelin marka kabacdi biixiina waa ku isjoonaysaa midigtiina biyihii baa kula shubaysaa wey marka kabacdina wayse kaamil ah ayuu la imaanahaya kabacdi wuxuu samaynayaa biyo aan badnayn buu gacmaha kusoo qaadahayaa ama hal gacan ha noqoto ama labadaba wuxuu gelinahayaa timaha ayuu saa ugelgelinaya wuxuu saa hadda waxa weeye timuhu inay kala furfurmaan weeye oo hadday maaragtay hurdadii qofku uu seexday iyo ama basaas iyo wax lamida qaarkood xoogaa isku dhegdhegeen iyo qaar isku duuduumeen iyo si hadhowta aysan biyuhu u geli waayeen ayuu nebigu calayhi salatu sala gacmahoo qoyan inta biyo yar soo qaado ayuu timaha jiridooda gelgelinayay kumaba dee sii jiro qofkii ama timihiisu aad adag yihiin oo kale iyo ama qofkii maaragtay timihiisu aada u fara badan yihiin iyo kumaba sii jiraanba kuwa hadda waxaa arkaysaa rasto ka dhigtayoo timihii hadda si kastaba hadii la yeelo ay ay adag tahay si qofkii timihii aan ji- dhexdoodii loo gaarsiinahayo nebigu calayhi salaatu wasalaam dabeeba timihiisii la ogyahay oo iska rajil ahaa ayaa saatan samaynahaya qofkii marka wixiisu ay kasii maarata hawshii kasii adag tahayna waa inuu un kasii dadaal badiyaa wey si uun ugu dadaalo qofkii in timaha oo dhan iyo jirka iyo meel kasta ay biyihii gaaraan wey marka kabacdi saddex jeer buu ku shubahayaa marka madaxiisa biyihii uu ku shubahayaa kabacdina inta jirka soo hartay ayuu dhaqahayaa weliba meelaha macaadifta meelaha laalaabyaalkaayoo laga yaabo in xoogaa biyihii si sahla ay ku dhaafaan iyo sida kilkilaha iyo kale iyo dhegaha iyo kale iyo xudunta iyo kale iyo baryaha iyo faraha meelaha udhaxaysa ama lugaha ha ahaadeen ama gacmaha ha ahaadeen iyo haddii calooshu laalaab leedahay iyo waxaasoo dhan waxaa rabaa qofkii inuu ka dadaalo ayaa la rabaa maxaa yeele dahaaradan hadda aad dahaaro qaadanaysid waxaa ku xidhan salaadaadii marka iyada in gacanta la isla marmariyo dilkiga noocaasa waxa ay fuqahadu ay ka cabiraan a- aimada inta badan waajib uma arka wey imaam maalik iyo imaam musani ayaa waxay leeyihin waa waajib wey dilka sida waysada iyo qubayska labadaba iyaku waa waajibinahayaan oo markuu qofku mayranayo ee hadda hadduu qofku inta weli dhan iska dhex dabaasho tiimbado uusan gacmihii iyo wixiina ismarmarin bay leeyihiin uusan jirkii biyihii iyo wax marmarin bay leeyihiin ma ansaxayo bay leeyihin qubayskaas laakiin culummada inta kale maxay leeyihiin waa ansaxaysa qofku hadduu biyihii dhex tiimbado niyadiina awal ula yimid waa kaafi marka hadda xadiidkan waxa la yaktasana min ajal badaa ba leeyahay yabda-u bilaaba fayaqsilu yadayhi buu dhaqayay ko markii hore labadii gacmood buu dhaqayay uma yufriqu wuu shubhaya biyamiinihi calaa shimaalihi waa isijadii fayaqsilu farjahu buu dhaqayay uma yatawada-u wuu weysanaya wuduahu lisalaati ba leeyahay weysadii salaadoo kale hadda wuduahu lisalaati maxay keenaysaa afartii xibnoodba in laga weysaystay wejigii oo la dhaqay gacmihii oo la dhaqay madaxii oo la masaxay lugihii oo la dhaqay gadaalna maxaa la yidhi uma kasala rijlay labada lugood inuu isna dhaqay xadiidka marka maymuuna asna gadaal waxaa noogu imaan doonta uma tanaxaa fakasala rijlay weliba riwaayada bukhaarigu waxay si sariixa usii cadaynaysaa kayra qadami markuu nebigu weysaysanayo labada gurmadood ma dhaqin riwaayada ay maymunata bint xaaris oo maatumuminiin kamida ay cada ay werisay riwaayadaas marka maxay caddaysay in labada lugood dhaqitaankooda dib loo dhigay maxaa yeelay meesha dee lagu mayra rashaash lugihii waxbaa kusoo firdhanayo hadhowta inaad dhaqdaa lagaa rabaa marka hal dhaqitaan buu markii dambe nebigu ula yimid oo uu dhaqay marka a'imada laba qowl baa ka jirta qolo waxay leeyihin waysada waa la kamilaya shaaficiyaduna waa laba qowl oo ay leedahay sidoo kale a'imada kalena saas oo kale qolona waxay leedahay waysada marka hore waa la kamilaya oo waxay qabsanayaan wudu'ahu lisalaati oo kale dee waysadiisa salaada waa mid kaamil ah ee soomaali tanna waa sidoo kale loo kamila midaan marka xadiiska caaisha uu leeyay suma kasala rijlayhi macnaa wixii ku firdhooma wasaq iyo ciid iyo abuu ka dhaq weye ee awalba waysadii la yimid bay leeyihiin amaa xadiidkaas maymuuro isaga si kale laguma awili karo wayba caddaysa inuusan markii hore nebigu labadii lugood uusan dhaqin kaas marka maxay leeyihiin waa bayaanuuljawaaz oo buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuu saa u sameeyey marka waa bayaanu jawaaz inay saas ay banaan tahay sidii nabiga calayhi salaatu wasalaam ba waysadii baan kusoo maraynay saddex saddex buu weysaysan jiray marna muxuu ka dhigay hal maroo kale ayuu ka dhigay ama mararka qaarkoodna laba labuu ka dhigay marka waa bayaanuuljawaaz inay banaan tahay in mararka qaarkoodna labada lugood dhaqitaankooda aad dib u dhiga karto inta inta kale aad ka weysaysatid iyaka aad dib u dhigatid markaad qubayskii aad dhamaystirtid labadii lugoodna aad dhaqdid qawlka asagu markale shaaficiyadoo le labada lugood la dhaqi mahayo qawlka noocaasa haba laga xoog badnaada madhabka dhexdiisa asagu wuxuu leeyahay wuduu'ahu lisalaati waa maxay waa aktarkii baa laga hadlayaa buu leeyahy intii badneed wejigii iyo gacmihii iyo madaxii saddex ibnood baa la waysadii lagula yimid xibintii kalena waa hartay lugihii baa haray oo qowlka asagoo dhiba ma lahano axaadiistan faraha badan oo caaisha iyo maymuuno iyo umahaatumuminiinka kale ay warinayaan oo wayse inuu nabigu la imaan jiray waxay ku xambaarayaan waysada lama kamilayn luguhiibaa haray oo xadiidkaas maymuuna noo cadaynaya bay leeyihiin a'imada badanna marka maxay leeyihiin waysada wuu kamilhayay xadiidka maymuunana waa wax mar dhacay oo bayaanuljawaaz ahaa weeye ama midkan hadda caaisho oo luguhii misna uu kabacdii dhaqay waxa weeye bay leeyihin markii hore waa la kamilay haddii kii maymuuno la waafajiyo isna layihaahdo mar labaad buu saatan sameeyena dhib ma lahan laakiin waxay leeyihiin qaarkood leeyihiin lugaha markii horena wuu dhaqay markaan dambana wixii rashaashaho wasaq iyo ama ciid iyo ku firdhatay ayuu ka dhaqaya nebigu caleyhi salaatu wasalaam waa soo celiyey bay leeyihiin quslulqadameynka iyuu soo celiyey ila waa dhul iska caadiya waxaa lagu mayranaya qofka dhooba iyo ciid iyo waxbaa kusoo firdhanaysa marka markasta wuxuu qofku maanta u baahan yahay inuu lugihii dhaqo وxdثna qتayba بن سعيid وزhayr بن xrb qal xdثna jrيr نxو xdثna عlي بن xجr xdثna عlي بن msr xw xdثna abu qrayb xdثna iبn kul عan hisham في hada اsناad walaysa fi xadiiثin kuma sugnayn غasl الrijlayn laga dhaqitaankooda la soo celiyey kuwan daba ma aysan cadayn sidii uu u cadeeyey oo markii hore hisham waxaa ka warinaya abu mucaawiya si u cadeeyey وxdثna abu bkr بn abi shayb xdثna abu kr xdثna hisham عn abi عn عaشha an النabiy اktasla wuu maytay min اljanaabati manaa araada اlاktisaala min aljanaaba fabada- wuu bilaabay fagasala kafayhi halaatan labadii calacadood buu saddex dhaqay uma dakara wuu sheegay naxw xadiida abi mucaawiya buu sheegay wakiic baa sheegaya walam yadkur ma usan sheegin asna kasla rijlayna ma usan sheegin وxadثna cmr nqdi xadثna mucaawiya bn cmr xadثna zayd can hishaam qaala wuxuu akhbarana curwat can aisha ana rasul lah sal sl kana waxaa ida اktisala min aljanaaba bada- wuu bilaabay fagasala yadayhi balay qabla an yudkila yadahu intuusan gelin fil inaa weelka intuusan gelin buu gacmaha dhaqayay uma twada weysanay mila wuduuihi lisalaad salaada weysada u weysasanayo tanaa cadaynaysa balen kamil inay yihiin haddii lugaha la reebahaye lama yidhaahdeen mila wuduuihi lisalaati وxadaثnي عlي بن xir asadiy xadaثna ciisa بن yunus xadaثna alacmash can salim بn abi jad can kurayb can ibn cabas qala wuxuu yi xadaثatnii khaalati maymunatu baa ii sheekaysay cabdullah بn cabas maymunatu bint xarila waa habaryatiisa qaala wuxuu yihi qaalat waxay tiraa maymuna dhe adnayt waan usoo dhaweeyey lirasulilah sala lay slam guslo balay biyihii uu ku mayra laha minanaabati manaa maa usli wey min aljana fakasala wuu dhaqay kafayhi gusligu waa manaa biyihii uu ku mayranahay min aljanabati fakasala kafayhi maratayn aw halaatan buu dhaqay uma adkhala yadda wuu geliyay filinaay uma afraqa wuu kula subay bihii iyo gacantii balehay calaa farjihi balehay wakasalahu wuuna dhaqay farjigii bishimaali bidixna wuu ku dhaqayay midigtana biyihii buu kusoo qaadanayay uma daraba wuu garaacay ama wuu ku dhiftay bishimaalihi alcarda fadalaka uu ku sabiyey dalka shadiidan ya tanna dee waa sunna weliba qofku hadday maaragtay saxaro iyo wax lamida uu ka isjoonahayay inuu saatan sameeyo hadduu saabuun heli kara iyo hadduu shay kale heli kara iyo had maaratay haddii wax kale u waayo ciidda inuu iskaga jajabiyo iyo si ha dhowto wax istiqdaar iyo wax uusan qofki ugu dhicinoo wax gacantiisa aysan uga soo urin weye ama waswaas ha dhowto asaga uga imaan waa sunno mutabaca weeye qofkii markuu gacantiisa midigta bidixda ku isjoodo oo kale bidixda waa inuu dhaqaayo marka hore weliba saabuun iyo wax lamidaho urkii ka goy kara haddii maaratay laga yaabo wax soo raacaan buu isticmaalahaya fadalakaha wuu ku jisabay dalkan shadiida uma tawada wuu weysaysay wuduuahu lisalaati salaada weysasada u weysaysanayoo kale soo ma jeeda maymuuno lafteeda cadaynaysaa mithla wuduuihi lisalaad bay tiri uma tawada dhe wuu weysaysay wuduuahu baa leeyahay mithla kuma jida lisalaati uma afraqa wuu shubay calaa ra'sihi halaasa xasanaatin ayuu ku shubay saddex canto oo mil-a kafayhi mid kasta ay tahay labadiisa kaf baa leehay oo buuxda baa leehay uma kasala wuu dhaqay saa'ira jasadi jirka inta soo hartay uma tanaxaa wuu dheeraaday can maqaanihi maqaamkiisii daalika midkaasa fakasala rijlayhi buu dhaqay meeshii buu ka dheeraaday markaasu lugihii dhaqay lugahaan marka hadda in horey loo dhaqay iyo inuu dhaqitaankii labadii dhaqitaanba hal mida uga kaaftoomahayo labadaba way ixtimaali kartaa sidii xadiidkii caaisha oo kale laakiin midkaan wax kale ixtimaali karin waa riwaayada bukhaariga uu wariyo ay ku jirtay tawada'a wuduu'ahu lisalaati kayri kadami gomadaha ma usan dhaqin kaasa cadaynaya markaas fagasala rijlayhi buu dhaqay uma ataytu waan ula imid bilmandiili balefasreyhi waan ula imid farajahu nabigu waa celiyey waxba ma uusan doonin marka xibnaha in la angejiyo hadda sukumaanadan la isticmaalayo la isticmaalo marka ama la qubaysanayo ama weysada iyo aimadu waxay leeyihiin dhowr qowl bay kuleeyihiin qowlka ugu wanaagsan waxa weeye almustaxabu tarku sida sunnada la iska daayo haddii qofku uu sameeyana waa karaahiye lama lahan bay leeyihiin qola waa karaahiyele qolale waa mubaax yastawi ficlu wa tarku labadaba waa siman yihin bay leeyihin whada ladi huwa ladi naktar hada huwa aladi nakhtaarahu imaamu nawowi inuu mubaax yahay oo in la iska daayo iyo in la sameeyo labadaba ay siman tahay waa saasaan dooranayna buyi faina almanca walistixbaaba yaxtaaju ila daliilin dhaahirin buyi haddii la yidhaha waxaan waa la mancinaya ama waa la ogolaanahaya daliil dhaahire buu u baahan yahay buu yidhi mana hayno ilaa nebigu hadda waxaan ma banaana ma uusan dhihin farado waxba laga yaaba inuuda iska degdegsanaa ama wakti qoraxda iyo wax lamida kulushahay qofka biyaha iyo u baahan yahay inayba tahay qola waxay leedahay waraabic anahu mustaxaban waa leeyaha fiihi min alixtiraazi cala alawsaan qolaabale waa sunnaba in sukumaanka iyo la isticmaalo hadhowta jirkii qoyanaa wasaqdiiba maaratay laga yaaba hadhowta iyo ciid iyo waxayna kugu firdhadaano markaad isticmaashada jirkiibu qalajinaya wey qoladaha hadda waa sunna leh ayaku waxay ka qaadanaysaa nafdigan riwaaya soo socta waxaa noogu imaan doonta nebiga oo biyihii iska firfirdhinayey maratay mayrashadii macnaha waa inuu biyihii iska marka takfiifinhayay oo qalayl iyo wax lamida doonahaya bay kutusinaysaa kana hadda waaba kasii owleysan yay leeyihiin marka taasba hadday mubaax tahay manaa ay banaan tahay tanaaba kasii owleysanoo sunna a bay leeyihiin qolaaba saas sunanimadaas tile laakin sida raajixa imaam nawowi sida uu ku tagayo waa iska mubaax inuu yahay weeye waana wixii manci iyo sunada iyo mancigu labadaba wuxuu u baahan yahay waa kale daliil daahira waxadathana maxamed bn sabah abubakr bn abi shayba wabu kuraymin walashaj waisxaaq kulhm can wakiicin xaw xadathanahu yaxya bnu yaxya wabu kuraymin qala xadathana abu mucaawiya wakiicin kilahum can acmash bihada isnaad walaysa fi xadiihimaa kuma sugna wa waxaa werinaya kilaahumaada laleeyahay waa abu mucaawiya iyo wakiic weyi walaysa fi xadiiثa kuma sugna ifraaqu halaث xaraatin cala ra'si lagu shuba taasna maysan sii cadayn wa fi xadiiثi wakiicin waxaa ku sugnaa wasfu wuduu'i kulihi waysadii dhan baaba la sifeeyey fadakara lmamada luqluqasadii buu sheegay walistinsaaqaba u sheegay oo fi fi lwuduu'i ahta sandaarsigii walaysa fi xadiiثi abi mucaawiya kuma sugnayn dikrulmandiil bale fasaletiga nabiga shukumaanka loo keenay ma ku sugnayn وxdثna abu bkr بn abi shayba an salim an kurab an cabad an mamnu an النabiy sal sl utiya bimandili male faslet baa loola yimid balehay falam yabusa ma usan taaban wajacala wuxuu gudagalay yaqulu ya manaa yanfadu bilma biyi inu iska firfiriya hakada yani yanfadu yani yanfadu wuxuu fasiraya hakadaadi yaquludana qowlkii caadiga hadda maaha bimacna ficl wey yafcalu inuu falay bilmay hakada yani yanfadu inuu iska firfiriya qowlka oo ficil lagu iطlaaqo aad bay axaadiista ugu badanta ugu soo noqon doontaa وxdثna محمد بن مثنى العزي xdثnي abو cاaصم عن xdرة بن abi سفyاn عن اqاsم بن محمد بن abي بkr wey n cاشha qal wa ka rasul wa yktisla markuu mera min الجaناaبةi dacا uu u yeeray bشhayin shay naxو الxilaabi toobtaha oo kala toobtaha waa minka geela lagu maalo haba un qarbadii qadar bu un la egya ayuu nabigu u yeeray faakada wuu qaadanayay bikafihi gacantiisa buu ku qaadanayay bada wuu bilaabaya bishaqi rasiaimana mihita uma alaysara uma akada wuu qaadanay bikafay midda hore marka fa akhada bikafihi bada wuu bilaabay bishaqi ra'si alaima uma alaysara waa gacmihii oo biyo yar ku jiraan oo uu timihii dhex gelgelinaya markaas uma akhada wuu qaadanay bikafayhi labadiisa sacboodba faqaala facala bihima wuu falaya calaa ra'sihi madaxiisa manaa madaxii ku shubay manaa faqaala afaada bihima wuu kula shubay calaa ra'sihi madaxiisa wuu kula shubay markaa biyihi والله سبحانه وتعالى أعلم بصواب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك عندنا أرجى من عملنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته